bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaaray kulanto fayla hamiin fayla ka dhowaada warkaana hamiignama idaacadda warsan ee baydhaba qodobadaysan ka dheegi doontan haddii ilaahayara intuuna ka guudi jarna iyo waliba kumada diyaargarowka idulo federiga iyo laku dareemahaya jowhar iyo beledweyne maamulka gobolka banaadir yaalaka wareeji alaabtalonka horseeda udurka dilaaga ee koofi toban iyo sagaal guddiga dhammaystirawka habraacyada doorashooyinka iyo toddobaad lanqobdi madawiine waare iyo dowladda soomaaliya kula hadlay fatahaada beledweyne puntland iyo hasaarta go-aan la hariira maalmo iida akhbaaraadka banaanka raadiya warsana singaytona akhyaaray hamiignimadan weliba kumid ah haddii ilaahayar ah guud ahaanba dunida tirada kiisaska la xaqiiji koofi toban sagaal iyo deerti shan milyan warbixin yasin ku hayna haddii ilaahayara iyo weliba hogaamiyaga i s i s ouso bedeli albakdaadi iyo gacantan gali ciidamada gaarka ah iraaqa
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
akhyaaray hamiignimaya bahayto kamaysa jamaana hahooyida hayta taariikhdana ka toosanta labaatan iyo kowda bil shanaad ee meey sanadka lamada kun labaatanka intaas waliba yohayana qodobadii warkaana hamiignima haatana ka dhowaada soogii oo faahfaahsan warkaano maxamuud ali cabdulaahi gaabshae yaasin saari intanusinkulo soo sii doona akhyaaray hamiin fayla kabilaawna gudoomiyaga gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan ali najaax iyo dhammaan maamulada degmooyinka gobolka iyo weliba laamo ammaanka fari intiyo ruujan dhulboobka ku socda deegaanada ku tirsanka maamulka gobolka shabeellada hoose wareegdowsa kubatii gudoomiye najaax yaa ka sheegay inti maamulka koonfur galbeed isuku howlinye biyowka sharciga sahadee waana ku hirgala doona dhammaan deegaanada maamulka islamarkaasna la ogiyey inta dhulboobku socda deegaanada gobolka shabeellada hoose maamulada degmooyinka gobolka shabeellada hoose iyo laamo amniga iyo fari gudoomiye najaax intiyo ka horseedana kooxo isu sheegi intiyo iska haysidan dhulboobka ku socda maamulka gobolka shabeellada hoose maamulka gobolka banaadir yaa geeka hafisyay weliba ka qaabali agaasimaga hay-adda c i s is-ona kula hadli sidii maamulka gobolka banaadir usoo gacan ku sii lahaayay ku-taageerowka shacabka ka nool maamulka ama shacabka ka nool magaalada muqdisho doqo muqdisho iyo agaasimaga hay-adda c i s kula wareegi alaabto loonka tirigali waana loonka horseedawa faafitaanka safmarkee corona virus oo kiisas kumidana laku heli dalkaana soomaaliya agaasimaha hay-adda c i s ya ballanqaaday intiisu garab surma doona shacabka ka nool magaalada muqdisho gaar ahaan dadka danyartee oo hawajahaday dhibaatooyinka shal duban ee dhiniga nolole e gudoomiye ku-ugeenka howlo guud ee maamulka gobolka banaadir cumar ali abdi ya sheegay intay hay-adda c i s isukula wareegi alaabta jermisdiliga ee kaasona loonka tirgali inta loonka horseeda udurka dilaaga ee koofi toban iyo sagaal kureed markii warbixin laku dhegaysaday guddiga wadajirka ee lamada mun ee baarlamaanka soomaaliya olaaan hilsaar dhammaystirawka habraacyada doorashooyinka qaranka yaa ka sheegeen intii shaqadii laandooradii intaanka badanba yaan qabsoonti inta kalena gacanka hayna dhowaagna dhanisho ha ku wareegi doonta gudoomiyaga guddigaasi xildhibaan ibraahim isaaq yarow oo warbaahinta dowladda la hadlaya sheegay intii qeybo qoraalkii inka dambeyti hata gacantiyo ka hayaan islamarkaasna dhowaan guddoonka ku wareeji doonaan habraacyada dhammaystirawka sharciga doorashooyinka ee qaranka mudane mad mursal sheekh cabdiraxmaan gudoomiyaga golo shaabka iyo guddigan weliba usu ka ammaanay shaqadii iyo hanqobadan us-oonintaasayta ka dari inti dalka uuso doorashooyin gala doona islamarkaasna guddiga loonku fidhi inti shaqadii laandooradii muddo todobaad ee iyo hakasaman gudoomiyaga golomanka kora ee mudane abdihaashi cabdulaahi iyo dhinishaisuun waliba ka ammaanay guddigan shaqadii landooraday ayuu haquubdeen guddiga wadajirka guddoonka baarlamaanka iyo waliba lan hil saaray intiyo ha dhammaystiran habraacyada afar e oo uu soo tilmaamay sharciga doorashooyinka qaranka sida kontaroolada haweenka ee baarlamaanka sida deegaanada lanqiibyowa kuraasta xubno baarlamaanka welibana lakaweelay magaalada muqdisho iyo sida landoorda doona xubno baarlamaanka ee hagujeeda gobolada waqooyiga ama somalilan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan ali khayre iyo shirgadoomiyaha shirka joogdada guddiga qaran ee hakameeyowka cudurka safmarka ee coronavirus kaas oona lunku hadlay arrimo dhoore kulanka owso qabsoomay habka dhanaga muuqaalka internetka sababo la xiriirta cudurka coronavirus iyo weliba markii inkakoreyta ku qeyb galay gudoomiyaha maamulka hirshabeelle maxamed abdi waare is-oona kula hadlay arrimo fatahaado iyo weliba korseedowka covid toban iyo sagaal madawiine waara ayaa guddiga weliba uuse siiyay warbixin la xiriirta sida yoon soo wadan xaalado gurmadka fatahaado iyo weliba korseedowka cudurka weliba nuuse dowladda soomaaliya kodsay intiyo garab ku siyan maamulka la ta'aalow xaaladda kujarta hirshabeelle xubno guddiga oo soo hor ka hay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan ali khayre iyo weliba uuse sheegay intii xukuumadda soomaaliya iyo garab teeganta maamulka hirshabeelle xaalada ku jirta la ta'aalowka xaalado fatahaado iyo weliba cudurka coronavirasa dowlad goboleedka hirshabeelle weliba iyo kumidata maamul goboleedyada xiriirka fayla nkula dhexayta dowlada soomaaliya welibana dhowaan dowlada yaan dirtay beesa walakuqabuda waa xaalado fatahaado taas oona yo-anka deegan dowlado taagerow ee soomaaliya iyadoo maalin sideedii iyo ku dhimanta maalintiida maamulka puntland weliba iyo khasaarana go-aamo culus oo la xiriira maalmo iida wasiirka cadaaladda arrimo diinta ee dastuurka iyo weliba dhaqancelinta puntland aawil sheekha haamud maxamed ee tilmaamay intii gebi ahaanba deegaanada puntland lukuroji aanisbahowka iyo salaada ciida sababo la xiriirta cudurka coronavirus owsu caalamka eedan jeljeli weliba usu sheegay intii xukuumadda puntland iyo go-aanka deerti inta la reebaan isbahowka salaada ciida qof kastana usukataguda kora idis wasiirka iyo dhinaga kale weliba uusu sheegay inta la go-aamay intay reeda lanfura dugsiyadii lakabardaya qur-aanka kariimka oo horeyta lanhiri sababo la xiriirta oo laka sheegay duruufo dhaqaale oo hawajahday maclumiinta akhyaaray weli warkii hamiignima ay idaacadda warsan bay dhabidhagunsadahaytan diyaargarowka maalinta iidiyo weliba laku dareemahaya jowhar iyo weliba beledweyne waryaagana bashiir cabdullah cusmaan iyo faahfaahinta war ku milaninku diri magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle waxaa ka socda dhaqdhaqaaqyo ganacsi kuwaas oo lagu diyaargaroobayo ciidda soonfur maadaama maalmo aad u kooban ay naga xigaan magaalooyin badan oo ku yaala hirshabelle waxaa ku fatahay webiga shabeelle kaas oo saameyn badan u geystay ganacsigooda qaar ka mid a ganacsatada magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle ayaa ka hadlay farqiga u dhexeeya ciidan iyo ciidihii hore magaalada maadaama ma aragtay meelo badan aan dhaqaale ka jirin oo dadka beera iyo waxay ku xiran yihiin wixii maaragta hadda la heli kara waa la helaa maadaama dhaqaale mashruuco iyo waxyaale iyo kambaniy maala raggaan dhalinyarta hortaa joog wada duub hadday shaqo heli lahaayeen waxbada waa la heli lahaa shee maasha allah ciidan wallaahi waxaan dhihi karaa ciidan ayaa wanaag badan tii horo inkastoo ciid le ciid ay tahay ciidan ayaa si fiican loo ammaanayaa magacayga waa cumar saciid xaaji degan degmada jowhar waxaan soo doontay agab ilmaha ay ku ciyaaraan cabdale aan kasoo doontay hadda maasha allah maxaa wax walba wuxuu ii sheegay inay rakhis yihiin waayo waa dareemi kartaa saxan saxan ciid ayaa lagu jiraa nin walba wuxuu rabaa kabo iyo waxaas inuu gato ilmaha dhan ciidkooda waa sooma sanad badan ayaa la sugaa laba iyo toban bilood ayaa la sugaayey hadda waxay taagan tahay xilliga gabagabada oo ramadaanka oo ciidda na soo fidaysa ciidda fitrida marka waa iska shaqaysanuna hadeertan waa howshan waa kala socotaa alxamdulilah maasha allah ganacsiga si fiican ayaa u socdaa ciiddii hore beele ahayd waa la dhaqmaayey ciiddan laakiin dhib badan ayaa jiro oo maaragtay oo hadeertaan waa maqashaa umalinaa covid wax la dhahaa soo baxay ganacsiga badanaa wuu kala xirmay sameeyay ee ganacsiga faraha badnaayo maartay oo soo degi jiray xagga China oo kale iyo wixii oo dhan waa dhaqdhaqaaqi waa joogsadeen marka hadeertaan ee wax yar oo ganacsi iska imaaday adiga hal markaba camal iska imaaday halkii markaba la kala qiibiyo marka shaqada saas ayaa u socotaa waxaa isdhihayni coronaviruskan ay saameynaa maasha alla ciidda aad u fiican tahay dharkii waa raqiis toddobaatan doolar siddeetan doolar la geli jiray dharka waa raqiis qofkii ilaahay oo nimcadiisa oo been ka sheegaya ma aqaan laakiin ciiddan aad u fiican tahay dadka waxay gadanayaan wax walbana waa raqiis maasha allah si fiican ayaa loo diyaargaroobaya waayo bulsho badan ayaan aragnaa habeenii maalinaan shaqaynaa suuqaan maka dhex bacno saacadaha shaqada ilaa iyo saacadaha jeefkeenna daa makala naqaano dadkii ku noolaa magaalada beledweyne ayaa intooda badan u barakacay deegaanka ceel jaalle ee duraadka magaalada beledweyne iyo deegaano kale oo hoos yimaada magaalada beledweyne waxaana dadka halkaasi ku barakacay haysta dhibaatooyin badan oo dhanka nolosha ah inkastoo dadka ku nool magaalada beledweyne intooda badan aysan sanadkan u diyaargaroobin munaasabada ciidulfidriga maadaama ay saamayn weyn ka soo gaartay fatahaada webiga shabeelle ku geystay magaalada beledweyne islamarkaana ay xiran yihiin qaar ka mid ah goobaha ganacsiga ayaa hadda waxaa jira qoysas bilaabay inay carruurtooda u iibiyaan dhar ay ku ciidaan qaar ka mid a ganacsatada magaalada beledweyne ayaa sheegay in ganacsigooda uu saameeyey sidoo kale coronavirus waa runta saameyna nagu yeelatay dadkii dhan iyo ganacsigii iyo wixii dhan waa kala xirmeen waxaa baciishadiya kor u kacday dhar ha noqoto raashin ha noqdo wax alla wixii badaaco ahay oo dibadda nooga imaanayay ool waxay sameeyeen sare sare u kacay sameeyeen anagu dharrey ayaan nahay maadaama dharrey aan nahay wax walbo xilligii iidin waa la joogaa markuu dhaqdhaqaaqa labalaabmi lahay uu isbedeli lahay ganacsiga oo la macaashi lahay la kala iidi lahay ay ahayd saas darteeda muqdisho hadda badaaco kastoon ka dirsano sare u kac ayaa ku jiro waxaa iska bedelay wax soo gala oo news hor leh ma leh aa lagu leeyahay wixii yaroo lahaayena qof walba gadaashiis ayuu marsaday saas darteeda coronaviruska xanuunu nagu yeeshay saameynu nagu yeeshay saameyn dhaqaale mid caafimaad mid maskaxiyeed mid nafeedu soomaalidana ku yeeshay waxaan ka mid ahay ganacsatada magaalada beledweyne waxaan iibiyaa dharka iyadoo haddana magaalada ay kala xirxiran tahay oo ay dadkii ka qaxeen islamarkaana ceel jaala iyo deegaanada kale ay u qaxeen dhibaato ayaa ka jirta dhanka magaalada ganacsiga xaggeeda iyadoo haddana ciiddii ay soo dhowdahay marka laga soo tago fatahaadda cudurka coronavirus ee dalka ku jira iyadoo haddana isku socodka bulshada ay yaraatay oo haddana fatahaadii iyo cudurkaasi ay bulshada ganacsiga dhibaato fara badan ay ku noqotay akhyaaray surunkiisin warko ku dhugunsada haytaan shabakada warbaahinta warsan ee baydhabo hay-adda sirdoonka ee qaranka ee iraaq iyo weliba iyo hilo dambe oo khalayti haytiya ka dhawaaqday intiya gacantiya ka dhegday qofka suurtagalka ah intiisu bedeli hogaamiyigii ka hoda daa'isha owsu amooday abuubakar al bakdaadi sirdoonkii weliba oo sheegana intiyo haqobudan abdinaasar qardash oo hata madaa usungeye ka hoda daa'isha iraaq kaasetina magaashay dhabte yaa ka sheegdi amiir maxamed cabduraxmaan ila dhinaga ammaanka ee weliba oo sheegana intii isu hogaamiyaga usub isu hogaamiyaaye dagaalwiinagii kudhi deegaanka baaquus ee dalka syriya bili febraayo sanadkii hore lamada kun iyo toban iyo sagaalkii dhinaga kala faahfaahin dheeraad ee mehakubeena hogta qaabkii laanqobday cabdinaasar qardash oo la sheegay intii asal ahaana kujeda meelal erow turkimanka ee iraaq oo ka noolinga gobolka talefar oo ka dhowta magaalada mawsul ee waqooyiga iraaq warkii hamiignama akhyaaray hilagoysiin kula socoteen shabakada warbaahinta warsan ee baydhabo intaninka dhoonye warka ana maxamuud ali cabdulaahi gaabshae yaasin saari waana silin soosiyay ammaanallah